deegaankan haabaay oo waayadii dambe ay ka jireen xiisado soo cusboonaaday taasoo ah kadib markii ay soo ifbaxday in deegaankani uu faraha ka sii bixi doono kadib markii laga war helay in deegaankani la iibin doono waxay bulshadaani cod dheer ku sheegayaan inays marnaba suurtagelaynin islamarkaana asxaabta rabto inay halkan haabaay ay gadato ay soo garaaceen albaab khaldan waxay ahaan jireen bulsho difaaci jirtay difaacooda ilaa mudug ilaa geelgaduud laga difaaci jiray halkan dadkii halkan joogayna weligoodii aysan gacan gumaysi aysan gelin marnaba u dulqaadan mayno mana aqbali doonno hadduu ilaahay yidhaahdo marka waxaan filayaa albaabbo qaldan ayay soo garaaceen inta ay gabar naga nooshahay hadduu ilaah yidhaahdo marnaba ma dhici doonto deegaanadan oo muxuu ahay shabeellada dhexe sidaad og tihiinba waxaa ka socdo horumaraa ka socdo iyo muxuu ahay in muxuu ahay lagu sameeyo elaboorro caalamiya lagu hergeliyo marka hadduu ilaahay yidhaaho waxaan rajayhaynaa in muxuu ahay mar dhow laga hergeli doono sida ay dowladda u sheegtay hirshabeelle iyo federaalkaba wixii cabasho aho muxuu ahay amba shirkada gaarana inay iska qaataan ma aqbali doonno hadduu ilaahay yidhaaho waxaa ku bilaabataan filayaa murankii dhulka ayaa soo gaaray arrintaas waxaa idinka rabaa in aad go'aan ka yeelataan dhul ninkii gadanaya amba